Bilihii la soo dhaafay qiimaha shidaalka dunida aad ayuu u kordhay. Dhaqaaliyahanku waxay tilmaameen inuu sabab u yahay xanuunka Covid sagaal iyo toban oo xayiraadiisii dowlado badan oo dhaqaale xumi dareema ay hadda kordhinayaan wax soo saarkooda. Soomaaliya oo dib uga soo baxaysa colaadihii dheeraa ee ka jiray ayaa ka mid ah meelaha qiimaha uu kordhay ee shidaalka laga dareemayo. Caasimadda Muqdisho oo ku jirta dib u kabasho xoog leh, dad badan ayaa ka cabanaya kana baaqin qaba in haddii uu qiimaha shidaalka uu kor u sii socdo inay iska dhigaan gaadiidkooda, halka dhaqaaliyahanku u arkaan in dowladda loo baahan yahay in sicirka shidaalka iyo maciishada ay xal u hesho sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa aada looga dareemay muqdisho iyo koonfurta soomaaliya qiimaha shidaalka ee aadka u kordhay marka laga yimaado in si guud uu caalamka qaali uga noqday soomaaliya waxaa jira arrimo kale oo usii dheer oo ay ka mid yihiin khilaafaadka siyaasadda oo qalqalgeliya dhaqaalaha dalka iyo doorashooyinka oo daba dheeraaday dadka wata gaadiidka bajaajtu ay ugu horeyso ayay dhib ku tahay shidaalka hadda qaaliga noqday sida uu ku waramayo maxamed xasan isxaaq oo aan la kulmay isagoo mootadiisa bajaajta ah ku wata wadada makaa almukarama
shidaalkan iyaw saameyn badan oo u yeeshay waayo magaaladii lacag la-aan ba ka dhacday dadkii ilaa iyo meelo dhaweyna hal doolar loo qaadaa shidaalkan wuxuu noqday dee halkii doolar iyo halkii litar isku mid ah sideetanu marayaa marka halkii doolar waxaa waaye hal dhibic labaatan iyo shan waaye afar doolar shan doolar marka ku shubno ilaa had heligan oo toddoba saaciidulahaas ay tahay waa naga go-aa ganacsatada shidaalka iibiya ee muqdisho ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in siyaasad lagu jaangooyo sicirka shidaalka ay la timaado dowladda dhexe sidoo kalena nidaam loo sameeyo kaalmaha shidaalka ee dalka gaar ahaan caasimadda si arrintan aysan faraha uga bixin sida uu qabo maxamed cabdiraxmaan oo ah maamulaha shirkadda shidaalka sam oyol ee ka shaqeysa magaalada muqdisho
xilligan hadda aan ku jirno saddexdii bilooda ugu dambeysay qiimaha sicirka shidaalka marba mar ka dambayso kor ayuu usii kacayay waxaa kaloo jira waxaa kaloo jira sicirka ganacsatada soomaaliya ma jiro government regulation adag oo xadidaya sicirka shidaalka ama badeecadaha dhanba marka inta kor u kaca uu sameeyo row materialka waxaa laga yaabaa in ka badan inay ganacsatadu kor u qaadaan taasoo iyada naftigeeda qeyb ka noqon karta sar u kaca shidaalka ku yimi shidaalku waa u muhiim wax soo saarka dalka iyo nolosha ka jirta caasimadda kor u kaca ku yimi qiimihiisana waxaa la wadaagaya waxyaabaha quutul duruuriga ah oo nolosha aadanuhu ay u baahan tahay ganacsatadan waxay ku doodayaan haddii uu qiimihiisa sii kordho in ganacsigooda uu hoos u dhacayo islamarkaana aysan xamili karin bixinta mushaaraadka shaqaalahooda shirkadaha shidaalka ka ganacsada oo annagu aan ka mid nahay sum oyal ahaan waxay keenaysaa markuu sare u kaco shidaalku macaamiisha isticmaasha ama baabuurta dadka wata ayaa waxay yaraynayaan socodkooda taasoo keenaysa iibka shidaalka inuu hoos u dhaco individually waxay keenaysaa marka dambe marka shirkadihii shidaalka wax soo saarkoodii inuu hoos u dhaco dhanka dhaqaalaha waxay keeni kartaa haddii sare u kaca shidaalka uu sii socdo ee meel sare uu gaaro uu ku laabto sidii twenty fifteenkii oo kale uu gaaro hal dollar litarkii waxaa dhici karta dad badan ee baabuurta wata inay dib isaga iibiyaan taasoo keenaysa shirkaduhu inay shaqaalo dhigid sameeyaan dhaqaalayahanada soomaalida ayaa ku doodaya in dad fara badan oo horay isaga dhaafay isticmaalka dhuxusha uu sababi karo qiimaha shidaalka ee kacay inay dib ugu laabtaan taasina ay khatar ku tahay deegaanka sida uu ku doodayo doctor cabdisalaam warsame oo ka faallooda dhaqaalaha
horta marka koobaad annaka wuxuu nagu saamayn doonaa nolosha wuu naga saamayn doonaayo hadda shidaalada raashinka baa lagu kariyaa marka markuu qaaliyoobo iibsiga shidaalka ee raashinka lagu kariyaa hoos u dhici doonaa marka dhirtii in la guro oo dhuxushii loo laabto way imaan doontaa gaadiidka iyo ma garanaysaa maxawaay transportationka wuu saamayn doonaa wax soo saarkana wuu saamayn doonaayo wax badana loo isticmaalaa in la soo saaro sidaasoo kale wuxuu saamayn doonaa korontada guryaha ku jirta sababtoo marka shidaalku qaaliyoobo inkastooo naafta lagu soo saara haddana wuxuu saamayn doonaa kirada guryaha qaabba u saamayn doonaa haddii saamayn doonaa baabuurta iibsashadooda iyo bajaajka iyo kuwa kuwa yararka ah shidaalka isticmaala ay hoos buu udhici doonaa shidaalka oo hadda litarkii la iibinayo siddeetan sinti oo doolarka maraykanka ah muqdisho lama oga goorta dowladda soomaaliya ee arrintan soo faragelin doonto si nolosha dadka aysan u noqon mid sii adkaata cabdicasiis barrow v o a muqdisho